xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya oo maantay soo gaaray gaalkacyo ayaa waxa ay sheegeen in ujeedka socodkooda uu yahay ukurgelidda dhacdadii afar iyo tobankii bishan ka dhacday magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug taasi oo lagu dilay sagaal ruux oo rayid ah cabdi xasan cawaale qaybdiid guddoomiyaha guddiga dastuurka labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya kana mid ah xildhibaanada aqalka sare ayaa ka warbixiyey muhiimadda safarka gaalkacyo ujeeddada aan u nimidna waxay ahayd dhacdadii runtii dhacdooyinka xanuunka badnaa oo meeshaan ka dhacay muddadii hadda asbuucyadaa soo dhaafay oo ay ugu dambeysay dhacdadii afar iyo tobanka bishan dad badan magaaladan kaalkacya ay ku dhinteen dhacdadaasoo runtii aada iyo aad dadka soomaaliyeed iyo bulshada caalamka iyo dadka reer galmudug xanuun badan ku keentay maaragtay inaan marka hore maaragtay iskaga tacsiyeyno dhacdooyinkaas guud ahaan gaar ahaanna inaan markii insha allahi inaan wax ka ogaano maaragtay siday wax u dhaceen in la ogaado marka labaadna tillaabooyinka iyo wixii hawlahoo dambana insha allahu tacaala marka wafdigu uu soo dhammaystirmo ayaanu maaragtay shir jirayd ayaanu ka sheegi doonaa iyadoo faahfaahsan iyo aragtidayada intaba
dhinaca kale galmudug ayaa soo saartay amar lagu joojinaya diyaaradaha ay la socdaan mas-uuliyiinta dowladda federaalk soomaaliya ee tegaya deegaanada galmudug waxaana taasi ay timid ka gadaal markii la sheegay in degmada dhuusamareeb uu ku wajahan yahay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalk soomaaliya wararka laga helaya degmada dhuusamareeb ayaa kusoo warramaya in ciidamo fara badan la dhigay garoonka diyaaradaha kuwa oo sida la sheegay ka hortegaya diyaarad kasta oo ay la socdaan mas-uuliyiin ka tirsan dowladda dhexe hase ahaatee garoomada diyaaradaha gaalkacyo iyo dhuusamareeb waxaa ka kala degay xildhibaano deegaan doorashadooda ay tahay galmudug cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo